إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaha duwan la qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka laamow ee ka tirsan dhulka muslimiinta ee kenya haysato xukun xadusina ah oo lagu fuliyey laba qof ayaa ka dhacay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowladdiiniah u qabatay qudaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maamulka degmada diinsoor ee koonfur galbeed ayaa gebi ahaanba burburay iyadoona darawalkii guddoomiyaha degmadaas uu isu soo dhiibay mujaahidiinta al-shabaab xukuumadda washington ayaa bilowday tababar sannadla ah oo ay siiso ciidamada afrikaanka ah ee u wakiilatay la dagaalanka jihaadiyiinta afrika موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa meer kale weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka laamow ee ka mid ah dhulka muslimiinta kenya haysato haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka laamo ayaa sheegaya in dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan ay dad nasaaro ah ku badan yihiin oo ku yaala gobolkaas sarkaal oo hadlay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa idaacadda al andalus u sheegay in oo weerarku ka dhacay deegaan lagu magacaabo baargo-an oo ku yaala gobolka laamo halkaas oo lagu beegsaday dad nasaaro ah ma jiro wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay weerarkaas waxaana la sheegay in dadkii ku sugnaa deegaanka ay kala farxadeen kadib markii ay ka war heleen in dagaalyahano hubaysan ay kusoo wajahan yihiin tuulada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in hal gaari oo xamuul ah iyo laba mooto lagu gubay weerarkaas sidoo kalena lagu soo furtay mooto kale toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii labilixaadsaday weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayso dadka nasaarada ah ee ku sugan gobolka laamo iyadoona dowladda kenya ay ku guuldaraysatay inay qaado tillaabooyin amni oo looga hortegayo weerarada sii kordhaya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xukun xadusina ah oo lagu fuliyey laba ruux ayaa waxauu ka dhacay degmada saakow ee wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka cali aadan ayaa faahfaahinaya gelinkii dambe ee shalay waxaa degmada saakow ee wilaayad islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacay xukun xadusina ah kaas oo lagu fuliyey wiil iyo gabar dad badan ayaana u soo daawasho tegay xukunka maxkamadda waxaana labadan ruux oo aan hore gur u soo marin lagu dhuftay min boqol garbaash gabadha iyo wiilka oo ay da'dooda ahayd lix iyo toban jir ilaa shan iyo toban jir ayaana qirtay inay ku dhaceen fal zine ah mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ka akhriyey xukunka maxkamadda waxayna ku jawaabeen haa jaceyl ayaa naga dhexeeyey shaydaan ayaa nagu riday waan iska sinaysanay kadib maxkamaddu waxay su'aashay in ay maskax ahaan fiyow yihiin iyo in horaan guur u soo mareen waxayna ku jawaabeen maskax ahaan waan fiicannahay laakiin guur ma soo marin intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta iyo jawaabta ahna qiraal una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan in ficilkaas uu yahay xaddu zinaa labo in lagu dhufto min boqol karbaash oo xaddu zinaa ah iyo hal sano oo musaafuris ah maadaama aysan soo marin guur saddex xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda intaas kadib qaadiga ayaa soo bandhigay maraajicda loo cuskaday xukunka iyadoona isla goobta lagu fuliyey maraajicda loo cuskaday kow al-aayatu athaaniya min suurati nuur qaala allahu tacaala azzaaniyatu waazzaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi in kuntum tu'minuuna bil الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لبو عن عبادة بن سامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة رواه المسلم أدن وحان قد قلينا فلنتي كو لابو سبع أفر كان أفر كنتبو أفر كنتبو
wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diiniya u qabatay qudaada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya dowladdan oo socotay muddo lix cisho ah waxaa loo qabtay oo ka faa'iidaystay khudaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool waxa ay ku qaateen duruus muhiim ah oo ku saabsan shaqadooda munaasabad ka dhacday degmada tiiglow oo lagu soo gebagabeeyey dowladda ayaa waxaa ka hadlay odayaal dhaqan culumaa u diin waaliga wilaayadaasi iyo qaar ka mid ah khudaadda afhayeenka nuqabada wilaayada bakool macalin maxamed nuur ayaa ka hadlay munaasabadda naftay nafta walaalaha bandir daalme ilaahay ku absanaan absadhaabeen ku absanaan ummadan ma aragnay in sheegada ee docafada ahoo masaakiinta ahoo una maamulaano namagi miilaha kooyan weliba in ilaahay shi la xasuusiyo qudaad qudaad kuma dhamay argaayahiin markii kooyan in la warsado la warsadaw ilaahay jiilan ka warsadaw iimaanka la warsadaw islaamka la warsadaw lanka daalimka lanka madluumka la weydiiyo intaas ka faa'iideysi badanba ku kooy barnaamijkiisu waa intii un hadda aragaani ee dadba suubiyaay oo qudaada kuma dhe dadkaas marka lanwilba oo maxkamadii hambahaw inka eewowto adoo nabadoon eta ama malaag eta ama bulshadii dad oo macquul eka eta ama langmaalqabeen eta amba ciyaal badan qabta inka eewowto wililia dadka intaas marka dacwadaas linkugudadawba aragaani in marka lanwilba meeliusi rooga linkuka herin marka mid ka mid a khudaadda dowladda loo soo xiray oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen dowladda darsiga koowaad may bahaayay iimaan may walay qofka haddii iimaan jayn suganaayna camal yayna ma sugnaada kor maybaa jartay duruus kale ayaana ka bahaasi arrishwa eed inayd isku digi rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam xadiidii may baahaytay lacanallaahu raashi walmurtashi lanka laalushka qaadaw iyo kan biyow lacno korshe ilaahay weyn rasuulka ilaahi habaar iyo kadhi markan duruusyaana jihaadka ka bahaasi maybaa socotay afartan duruusad iyo beelaska socotay eedaa linku faa'idsay eedaa linku faa'idsay waariga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abuu cabdiraxmaan oo soo gabagabeeyey dowladda ayaa la dardaarmay qudaadda insha allahu tacaala in islaamka dhindhigikiin lahaan ku galna mas-uuliyaddaas in aysan dareentaan insha allahu tabaaraka wa tacaala taas waa qodob qodobka labaadana siin dardaarmo may baataanoo naftay ka bilaabo cadaalad in laga dadaalo cadaalad warwiin waaye ilaahi subxana wa tacala qur-aanka may bakiliya wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli haddaysan dadka shal xukumaasaan in cadaalad ka shal xukuntaan eex iyo muxaabaad iyo kan walaago garaabi an iyo saaxiba an iyo barnaamijka usugaa in laga arna cadaaladaas insha allahu tabaaraka wa tacala alxukumo waana dib wal xukumahay marka mayla faras kusoo roora mayla rogda ulo ka dhawe roorka mayla fada insa ziyaadi qodobka saddexaad oo dardaarmaan mayba ku mid aha atathabut atathabut in wala sugud oo marka duruq ithbaat in eedlanka dadaalo wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa ka dhaca doorooyin loo qabto bulshada muslimiinta iyo umaradooda waxaana tawjiihaad iyo duruuso muhiim ah lagu qaataa dowraadkaasi maamulka degmada diinsoor ee koonfur galbeed ayaa gebi ahaanba burburay iyadoona darawalkii guddoomiyaha degmadaasu isku dhiibay mujaahidiinta al-shabaab mahad cubayd ayaa faahfaahinaya kadib weeraradii waaweynaa ee iskugu jiray duqaymaha iyo kuwa tooska ah ee ay ciidamada mujaahidiintu dhowaan ku qaadeen magaalada diinsoor ee gobolka baay waxaa burbur deg deg ah uu ku yimid maamulka degmada diinsoor ee hoostaga koonfur galbeed ka gadaal markii qaar badan oo ka mid ah shaqaalihii degmadaas ay isku soo dhiibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa magaalada faaruujiyey dadweynihii ku noolaa markii ay arkeen in magaaladu goodoon ku jirto dadka isa soo dhiibay waxaa ka mid ah darawalkii khaaska ahaa ee guddoomiyaha degmada diinsoor cabdiraxmaan sheekh subow wuxuuna ka sheekaynayaa xaaladda ay hadda ku sugan tahay magaalada diinsoor magaalada haddeer nin kasta nafsadaada meel ula baxay ka joogtaa nin kastaba meeshaa nafsadaada naxariis ka heli laheyd ay ku jirtaa ula bax orod iyo kalaqaxa ku jira magaalada ciddii u dambaysay haddeer ilaahow intay ka baxdaa ay leeyihiin intaasaan ka ogaay hadeer kala carar waaye wax yar kuma jiro magaalada hadeer nin kastaba nafsadaada intee uga baxi laheyd wuu ku fikirayaa intaasaan ogaay hadeer diinsoor dhexdeeda sidoo kale ninkan darawalka u ahaa guddoomiyaha degmada diinsoor ayaa sheegay in guddoomiyuhu uu ka shakiyey gebi ahaanba ciidankiisa kuna tilmaamay in ay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna intaas ku daray in uu doontay ciidan cusub oo isaga ilaaliya
safarkiis wax aan kula socday lama arko nin asig wax u sheegan jiray lama arko laakiinse sida wararka aan u maqlayay ciidan u raadsaday ciidan u raadsaday ciidan u raadsaday ciidana u baahanayo oo magaalada a nimankan oo meeshaan joogaan gebigoodba wada shabaabay iga noqdeen uu dhahay ciidan kalea u baahanahay saasuu diinsoor uga tegay asiga nafsadiisa ahaan sida asi uga baxsanayo nafsadiisu kala baxayo maogey wax asi uu meesha tale uu ku hayo male qorax dhacdayba soo noqonaysaa saas waaye maamulka diinsoor aad maanta ka jira wuxuu sidoo kale ka sheekeeyey xaaladda nololeed ee ay hadda ku sugan yihiin ciidanka maamulka koonfur galbeed ee halkaas joogaa kuwa koonfur galbeed horta saldhigyo ayaga hadda ay ay ku jiraan male magaalada ay ku dhex yaaceen cabsi oo muslimiinta ay ka cabsanayaan oo ayagoo haddana oo lacag ee waxba ay qaadanayaan magaalada ay ku dhex yaaceen maanta wada faaruq waayo xarun la jooga lama arka hataa kii oo maamul haayay maanta caruurtiisa hata diinsoor kuma sugno mana ku jiraan way kala baxeen haa cabsi ay ay qabaan oo muslimiinta ay ka cabsanayaan ugala baxeen niman oo taladooda tala ay dhaaftay oo waxba aan haynin nafsadooda inay meel la aadaan ay la-yihiin aan ogahay maanta ay ku sugan yihiin wax maceeshad la dhahayo meesha ma soo gala kiiska bariiska afartan iyo shan dollar oo raadis ah ah meesha magaalada dhexdeeda maanta haddii hataa ninka badarka uu haysto qoryihii dabka ku shidan lahaa lama haysta magaaladaas maanta saasaan ogahay maanta weeraro istaba joog ah iyo duqaymo culculus oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaacday degmada diinsoor ee gobolka baay kadib waxaa haatan muuqanaysaa in maamulka degmadaas uu qarka u saaran yahay in jiritaankiisa la waayo maadaama ay isa soo dhiibeen xubno badan oo ka mid ahaa intii kale ee haraadiga ahaydna ku kala firxadeen magaalada warkan dhegeystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan xukuumadda washington ayaa bilowday tababar sanad la ah oo ay siiso ciidamada afrikaanka ah ay u wakiilatay la dagaalanka jihaadiyiinta afrika maalintii daraadda oo axad ahayd ayaa waddanka africost ee dhaca galbeedka qaaradda afrika waxaa ka bilowday tababarka maraykanka ee la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada halkaasu ay ka howlgalaan dagaalyahano taabacsan alqaacida tababarkan ayaa la sheegay in laisugu keeni doono in ka badan afar boqol oo askari kana kala socdo waddamo badan oo dhaca galbeedka afrika oo waddamadooda had iyo jeer weeraro ka fuliyaan xogaga jihaadiyiinta si loo xoojiyo xirfadahooda milatari waxaa ugu weynay tababarkan oo diiradda saaraya ayaa ah isdhaafsiga macluumaadka haddii aynan wada xiriiri karin ma wada shaqayn karno ayuu yidhi admiraal james sanders oo ah taliyaha howlgalka gaarka ah ee maraykanka ee afrika xilli uu ka hadlayay xafladii furitaanka dowladda maraykanka ayaa naf iyo maalba ku bixinaysa duulaankeeda ka dhanka ah diinta iyo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan afrika iyadoona ilaa hadda aan gaarin hadafkeeda duulaanka waxayna ku fashilantahay ka hortaga mujaahidiinta ka howlgala galbeedka iyo bariga afrika waxaana khubarada dhanka ammaanka ay sheegayaan in awoodda jihaadiyiinta ay sanadihii lasoo dhaafay ku baahday waddamo badan oo ku yaala qaaradda afrika warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaaniyey idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa